bismillahi raxmaan raxiim horta bulshada ku nool gobolka hiiraan waa xaaladooda waa okay aaday wanaagsan tahay oo hadda wax dhibaato gaar ahoo anaga noo gaara ma qabno gobolada kale iyo dalkan kale mid ah wasi jira laakiin waxaa alxamdulilahi aan alla subxana wataala kaga mahad celinaynaa muddo shan bilood ku dhadhow degmada beledeena kama soconin lacagta shilin soomaaliya kama soconin oo ganacsatadii markaa go-aan ay qaateen oo markaas yani ahaa inay shil soomaaliya aysa qaadano e d c iyo waxyaabahaas doolarkaas wax lagu kala gadanayay runtii dadaalo badan oo socday oo maamulka heer gobol heer degmo waxgaradkii odayaashii dhaqanka ganacsatada qaar kamid xataa lafkada oloolaas qayb ay ka ahaayeen waxaa lagu guulaystay in lacagtii shilin soomaaliya ay dib usoo noqoto oo lacagtii hadda degmada beledweyne magaalada beledweyne yaa reeraheeda dadka ku nool ay marka lacagta shili soomaaliya hadda ay bilaabatay oo hadda insha allah guddi gaara iyo nidaam gaara iyo xafiis gaara loo sameeyey hawshaas runtii wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowlad goleedka hirshabeellana qeybo ka ahaa uu ka qayb qaatay madaxweynaha naftiskiisa talooyin badan oo jeediyo dowlad goboleedka hirshabeelle asoo hadda caasimada joog ku sugan oo xagga xiriir la sameeyey ganacsatadii marka bacd allahi subxaana watacaala waxaan ku guuleysanay in lacagtii marka ay ay hadda socoto runtii ganacsatadana waan kaga mahad celinaynaa dadaalka dheeraadkaa iyo juhdiga dheeraadkaa iyo sida ay u garwaaqsadeen adigana xididka ay lasoo samaysa aad iyo aadaan kaaga mahad celinaa waa tahay guddoomiye haddaan ku laabanno bulshadu waxay weli isweydiinaya oo dadka qaarkood isla socon marka hore lacagta in la diido horta bal maxaa dheliyay bulshada la wadaag bal
waan sheegnay dhowr jeeraan sheegnay waxaad ogtihiin beledweyne gobolada dhexe ka tirsan tahay marka la fiiriyo xiriirkeena ganacsigana wuxuu u badnaa dhanka boosaasu u badnaa halkaasu u badnaa oo xiriirka xagga ganacsatada xoolaha noolna halkaasaa laga qaadi jiri waxyaaba badan imta xaggana wax badanaa laga keenaayey markii dowladda puntland ay soo saartay lacagihii duuga ahaa ee puntland ka socotay lacag cusub ay kula keeneen saasaan qiyaasaynaa ay ganacsatadii marka ku adkaatay inay lacagii haro aan haysanayna la diiday meeshaas khasaarayalaa kasoo baxday oo dadkii markaa reer beledweyne reer hiiraan oo gaar ahaan ganacsatadii halkaas u badneed ama xoolaha geynayo ama alaba kale geynayo wax kalena kasoo qaadanayay dhibaatay la kulmeen waxaa dhacday labaatan milyan shilin soomaali soddon milyan oo shilin soomaali konton milyan oo shilin soomaali oo lacagtaas xagga ah in meel la geeyey meel lamarsii la waayey oo lacagtii marka ay taas khasaare ay soo gaartay de maamulkii markuu arkay arrintiin waa garwaaqsanay meeshaasaa horta dhibaatada ay naga soo gaartay ilaa ugu dambeyn in dadkii loo yeero oo lacagihii ay keenaan oo meedihii social media la waco lacagihii la arko dowladda dhexa lala soo hadlo u n kii isu meesha joogay wax kastala dhibaatadaana dadka ku dhacday khasaaradaanaa dhacday waxaas oo dhan waa broses aan soo marnay aheed maraaxil aan soo marnay aheed go-aankiina saasa marka uu ku yimid markii dambe waxaan isku dayna bal inaan lacagihii kaleo marka midda muqdisho ka socotay iyo midaan koonfurta ka socotay iyo baydhabo iyo kismaayo laga qaato in meeshii marka ay socoto marka waxaa culeys nugu noqday marka xoogoo kala wareegii marka ilaa ninkaan ganacsatada dad ganacsatadii maadaama ay khasaaro fadhiyaan haddana waxay ka baqeen yani in haddana lacagihii kale haddana haddii tan kalaa keen haddana in meeshii dhibaato kale ka dhacdo oo khasaare kale ka dhacdo horta ciladahaas baa jiriyo wax kaloo jiri ma laha tiina haddee waxay soo qaadatay marka muddo dheer ay soo qaadatay ilaa marka madaxweynihii dowlad gobolka shuwale sidaan ku sheegayba ganacsatadii marka uu yani damaanad qaad marka lacagahan hadda ah ay sixisiyaan wixii ka yimaadaan mas-uuliyaddeeda marka ay shafka loo dhiga loo dhiga doono iyo wasiirkii oo markaas isagana xagga tegay markii la asweyda bacdi xagga tegay safarkii tegay adigii dadaalo badan oo waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka iyo culimaaudinka ay qaateen kadib iyo macluul runtii dhacday oo arrintan lacagtan shantii bilood oo lacagta ay hayrneedna dad baa u dhintay gaaja darteeda u dhintay runtii waa alxamdulilah baan uga xunnahay waa nasiib daro marka waxaas marka la ara arkay la fiifiiriyey ayaa waxay danta keentay marka niman oo ganacsato ahoo door gaarayo marka in marka ay ay isku mashquuliyaan oo lacagihii marka meelahan ay ka qaadaan oo xagga lagey ilaa lacag meesha ma oolin marka taasaa hadda keentay broseskii marka inuu bilaawdo oo lacagta ay socoto marka su-aashaada haddaan kaaga jawaabo lacagihii horoon qaado jirnay dhankaas looga imaadiri ayaa waxaa naga soo gaartay khasaare xoog leh ganacsada ka soo gaartay marka waa lagu degdegi waayey marka in lacagahan si toosa loo qaato haddana marka insha allah hadii la yidhaahdo markii dambena ilaha lagu guuriyay waxaana keenaya haddii go-doonka oo gobolka uu ku jiraa keena haddii gobolka isku furnaanayo oo min beledweyne ilaa buulibulsi ilaa jalalaqsi ilaa jawar xoogoo culeyskaas isdhaafkaas yani dhibaatadaas ma dhicineen aan isleenahay xoogo yaroo go-doonkaasna waa keenay marka taas marka insha allah haddii la- hadda waan ka gudubnay hadda arrinta meel fiican ay maraysaa inta ka qayb qaadaysana waa mahadcelinaynaa ganacsatada waa mahadcelinaynaa hadda magaalada galadi waxaa ku arkaysaa dadkii dabarsanaya ad arkaysaa muddo lama arkin dadka aad iyo aad dadkana waxaa lagu ay ku nool yihiin markaad fiirisid sida diintaba sheegayso dadka masaakiinta oo waxba aanan haysanin ayaa ilaahay dadka kale kuga gaaraya marka oo xataa dembi hadday galaan xataa dembigooda loo gargaaraya dadkaas masaakiinta waxay ahaayeen waa iska dabarsi jireen dukaamada bacadmaha iyo meelahaasi baqaaradii tegi jireen kun meelow ka helo meelow laba kun ka helo meelow saddex kun ka helo maanta hadduu konton kun helo oo shilin soomaali ah ama lixdan kun hadduu helo halkaas marka uu biilka dhigi jiray koo laba shahleydii baad aragteen shan iyo toban senti aa la tuuganay shan iyo toban senti taleenkeena Mhm.
shah lama cabin karo shan iyo saddex kun waay waa lacagti waa la diiday iyagana hadda maanta alxamdulilah ilaa maanta kuna saddex waa reereen farxaday ku jiraan dadkii garabrarta iyo muruqmaalki iyo wixii oo dhan marka hadda culays badanaa jiri weli waa waa waxaad moodaa ma ma- ma baahsana laakiin waxaan rajaynaynaa hadda maadaama xafiis la furay guddi la sameeyey nidaam la sameeyey midda kale lacagta shilin soomaaliga ciidankeena in la siiyo iyadana go-aankaas waa la qaatay oo waa la- waa la dabaqay oo ciidanka markii mushaar la siinaa lacag siinaayo Mhm.
halkii marka hore doolar loo tuulayay in shilin soomaali ay qaataan maamulka sidaas oo kale in shilin soomaaliga la siiyo jidboontiida anaga aan gacanta ku hayno markaas aan garta baabuurta wax laga qaato in shilin soomaaliya laga qaado waxaas oo dhan marka waa la nidaamiyey marka hadda arrinta meel fiican ay maraysaa waxaana rajaynaynaa insha allah inay sii socon doonto waxaan yani runtii aan aan aan aan leenahay dad badan oo soomaaliyeed oo runtii ka murugeysan oo na weydii jiro anagana soo wici jir war maxaa dhacay war see waxuu jira maraykan maa tiri ninkan u dhahay maanta waxaan u sheegaynaa in arrintaas aan ka gudubnay dadaal dheer la sameeyey haddana hawsha ay fiican tahay lacagtiina hadda ay socoto Eh, waxaana rajaynaynaa inay sii socon doonto aysan sidii hadda oo dhacday oo kale aysan marnaad ay soo noqodoonin aad iyo aad aa umahadsan waa tahay ee, markaa eegno horey lacagta loo diiday oo shilin soomaaligiibaa dee dabcan la kala sooco ee, si kastaba ee, yacni ha loo kala soocee iyo maamul kastaba ha ka timaadee taas waa waa waa waa go-aanka wuxuu ahaa lacagtaas maadaama dhibaata lagala kulmay khasaara lagala kulmay eh, in lacagtaas martaba aan la qaadanin waxay ku omaan kartaa keliya waxay ku omaan kartaa arrintaas keliya maamulka oo ka taliya halkaas maamulka gobolka oo aniga laftiga aan ka mid ahaa ama dowlad goboleed hirshabelle aan dhaho iyo dowladda puntland inay arrintaas iska arkaan Eh, laysla eego laysla fi marka process dheer ay u baahan tahay marka intii taas laga gaari doono lacagaha hadda la qaadanaya lacagaha waxa waaye eh, dhankan eh, ka socda ayaa hadda la qaadanaya oo hadda ay ah soconayso lacagtaas kale hadda waxa waaye insha allah ilaa ilaa dadkana hore aan diiwaangelinin oo horey noogu imadeen oo magacyadooda aan ka qorqornay nin walba wuxuu haayo lacagii hore waxaan sheegaa oo puntland oo xagga noogu imaanayay ama duuga ha amaato ama ama ama nadiif ha ahaato waa qornay waa diiwaangelinin wixii hadda dhiman waa diiwaangelinaynaa inay guryahooda ku haystaan aan la isticmaalin lacagahan kale la isticmaalo saasaa go- maaya haddii hal isticmaalo aan dhahno mushkilaa imaanaysa hadda ganacsigii waa socdaa oo xagga inta waa ka socdaa waxaa imaanaysa lacaga kale haddana inayna soo galaan haddana marka xagga noogu imaanaa lacag kale lacagii kale haddayna soo galaan anigana xagga aan wax ka socodsiin karin wax ku gada karin intan wax looga gadanayo meesha dhibaataad waa dareemi kartaa adiga maskaxda waa dareemi kartaa hadda doolar bay wax kala iibsadaan doolar ay kala- kala kala tacaamulaa oo ganacsigii ma goyin laakiin shilin soomaaliga unbaa hadda istaagay hadda haddii dadkii aan ku khasabnaba dhahana lacagtaasna qaata la dhayo ad yidhahdo dee lacagtii xagga kama soconayso xagga diligay kama soconayso waa dhibaatadaas ay leedahay marka oo lacagtii guugay waxba annaga aan hayno weli xal uma hayno marka ilaa xal looga helaayo xal siyaasadeed u baahan tahay labada dowladooda kabada hadda doon haddii lacag la baahan ay loo qabato laakiin hadda weli lama gaarin taas hadda waxaan taagannahay lacagahayna kala oo soomaalida kale ay isticmaalaan oo koonfurta laga isticmaalo oo muqdisho laga isticmaalo oo dagaalada hirshabelle dooday kamid taha laga isticmaalo caasimada laga isticmaalo oo baydhaba iyo kismaayo laga isticmaalo inaan dadkaas kala mid noqono oon isticmaalno oo marka ganacsatadii aan markasta ku guurino marka lacagtaas inay marka ay jaala isu socodkaas iyo nidaamkaasna ee la abuuro taasaa hadda go-aan lagu gaara laakiin lacagtii hore oo khasaarada ka keentay taas waxa waaye waana ka digay weliba digaynaan ka jeedin in dadkaas waxaana soo gaaray maalmaha dambo markay lacagta bilaabatay masala lacagaa sirfanaysaa waxaa lagugu dhex kaynayaa lacagihii taasaa lagugu dhex kaynaya ama dadkii xataa eh, wax iibsanayay eh, eh, eh, shacabkii bulshadii lacagihii bay lacagtan kusoo kaynayaan taasna waa ka dignin insha allah waxaan u samaynay ciidan gaaraan u samaynay maxaa yeelay eh, haddii shan kun laga hela boqol kun shan kun oo saarta laga helo adiga boqol kun ahaanaa lagaaga qaaday laakiin ninkii sagaashan iyo shan kun oo haysaa shan kunaa kama qaaday intuu quraaca marka taasaa diidannahay marka lacagaha hadda socda oo hadda la isku waafaqay oo hadda aan ognahay waa lacagii dhinacan kale ka socoto laakiin lacagtaas xagga ah xal siyaasadeeda u baahan tahay labada dowladood baa kamada haddi doono khasaarihii dhacayaa lagamada haddi doonaa markaas ka bacda allaha na gaarsiiye laakiin lacagta hadda socoto oo aan qaadanayn waa lacagtii dhankan kale waa aad iyo aad aa umahadsan Eh, ganacsatada mudooyinka hadda waa la shiraayey shirarkii maalin kasta loo shiraayey ayaa hadda heerkaan soo gaaray mar ganacsatada eh, anaga waxay leeyihiin eh, yani magarsiinta lafdabaray leeyihiin waana liisfahamay saasaa liisfahamay wixii ka dambeeya waxaan rajaynaynaa si looga gudbo wasaaradda maaliyadda had- insha allah eh, wasiirkii maadaama hadda uu marka uu baarlamaanka hirshabelle uu hortegaayo oo eh, uu- uu yacni bajetkii miisaaniyadii gobolkii iyo laba hirshabelle ahaan aan dhihi lahaa iyo wixii kale uu- uu hadda gudbinaayo markii arrintaas baarlamaanka uu kasoo dhamaado oo lasoo ansixiyo eh, barnaamij hadda uu socdo barnaamij ka bedelan ay imaan doono wasaa- eh, dadka ganacsatada waxaa loo hosgeyn doonaa wasaaradda maaliyadda loo hosgeyn doonaa suduwo ayaa loo magacaabi doonaa oo oo gobolka ah iyo agaasimayaal arrintaas ku shaqale marka laakiin hadda intii arrintaas laga gaarayo wasaaradda ay marka ka hananaysa arrintaas iyadaa marka jadwalka iyo nidaamka iyo qorshaha iyadaa keeni doonto laakiin inta ka horeyso waxaan ku khasbannahay ganacsatadii gobolka hiiraan gaar ahaan kuwa hadda magaalada beledweyne inaan annaga la tacaamulno si dadka masaakiinta ah loo badbaadiyo aysan dhibaato u dhicin taasaa keenta anagana ganacsatadii inaan culeys ka saarno oy arrinkan aan xal ahaan u qaadano laakiin insha allah hadii lairahdo waxaan rajeynaynaa mar dhow wasiirka hadda joorow joogaa saasaan rajeynaa oo baarlamaanka mar dhow yani hindisyaadka la geenayo qayb ka tahay markii maaliyadda hirshabelle gobolka ee- ee hiir- hirshabelle aan la ansixiyo kadib insha allah qorshaa imaanaya marka ganacsatada ee, ee hadda aan anaga la xiriirno waxaa imaan doonto inay wasaaradda maaliyadda ay nagala wareegi doonto wasaaradda maaliyaddana ay si toosa marka ganacsatada olama- oo tacamul- oo la tacamul doo- oo la tacaamuli doonto ganacsatadan markaas iyo wasaaradda maaliyadda waxay kutusaana markaas ka bacdi go-aanka saas oo kasoo baxaa laakiin hadda annaga ee inta laga gaarayo waa in ganacsatadii gobolka joogtay aan xurmeyno oo aan la tacaamulno ayagaa hadda hawshii dhaqdhaqaaqa taa sheegtay ayagaa xaggii inta u kala gudba marka iyagana waxay ballan qaadeen xaggana inay xiriirkooda ay sii wadanayaan oo qaadka hadda ay ay isticmaalaan doolarka iyo waxaas ay ganacsigooda ku wadanayaan markay dhankaas u aadayan sidaas oo kale laakiin lacagtii markay ina xiriirkii ee xagga u badnaay marka ayaa dhankan haddana ay ganacsatadii ay ay ay ay culeyska haddana ay soo saareen sida shirkadii diyaaradaha sida sh- kuwa kaleo isgaasiinta sida yani madad xawaaladaha sida yani ganacsatada kale ee alaabaha yar bagaashka inta ka qaada keena marka lacagihii marka waxaan rabnaa in marka ee, ee, ee, magaalada hirshabelle kale sida caasimada dowr oo kale sida muqdisho oo kale sida meelahaas oo kale macaamalkii marka saasoo hadda u socdaa meel fiican ayna noo maraysaa insha allah hadii ilaha Ee, dabcan ee, midaan kaleo electroniga hadda aa sheegtay in hadday dabcan ee, mucaamalaadkiyaa ku xiran oo iyada naftirkeeda waa wax badanaa ku xiran oo ee, dadku nina haddee ee, waa dan yaroo electronigaas ma heli karo ama egcgaas lacagta dollarka ma heli karo oo e shilin soomaaliga ma heli karaa ninbaa wuxuu ku shaqeeyaa boqol kun oo shilin soomaaliya ninbaa wuxuu ku shaqeeyaa konton kun oo shilin soomaaliya ninbaa wuxuu ku shaqeeyaa laba boqol kun oo shilin soomaaliya marka dadka noocaas oo kale danyarkana in la ilaaliyo waa la rabaa lacagta electroniga hadda misal hurmud oo kale ay isticmaasho kale dhowr jeer xataa waxaa isku daynayaan xataa inaan xirno oo aan joojino gebi ahaanba e d c waxa la yidhaha aan joojino marka haddana culeys baa haddana aan darayno haddana dadkii waa dad muwaadiniin soomaaliyeed xaqa ay leeyihiin waa ganacsato marka alxaasil waxaan kana ilaalinaynaa marka tanna waa ilaalinaynaa tanna waa ilaalinaynaa maxaa yeele labadaba xuquuq waa kanna xuquuquu leeyahy kanna xuquuquu leeyahy kuwaanna waxaan rabnaa in shil soomaaliga uu ku socdo haddii ilaa yidhaahdo dadka danyar iyo dadka dabarsanaayo iyo dadka shahaadeydiisa aan sheegaba si noloshooda ayagana loo loo loo ilaaliyo ee, dee astaantii qarankana qayb ay ka tahay shil soomaaliga kuwaan kalena hadda howlahooda caadi ay wadanayaan oo waxaa waaye dadkii dee martaba martaba ay kala leeyihiin ee, yacni ma gartay ee, dadka masala dabaqada sare oo kale ama dabaqada dabaqada dhex oo kale kasoo qaadiyo waxa dadkaas noocaas oo kale iyagana waa isticmaali karaa marka annaga ee, ka mas-uuliyad ahaan waxaa xil laga saariyaa qof kastoo muwaadin oo reer hiiraane xaqa uu leeyahay inuu helo sida qofka inuu nolol helo inuu amni helo ayaa haddana waxay wuxuu ku khasbi yahay lacag shilin soomaaliya inuu helo marka lacagtii marka saasaan u kala hadlayna marka insha allah tanna waa waa sidaasay u soconaysaa oo insha allah waxaan hadda ku bilaabinaa in wixii hore aysan ugu soo noqonin oo yacni lacagii marka ee, lacagtaan hadda hadda bilaabatay inaysan caqabad keenin wax alaal wixii caqabad keenayn insha allah inaan kasii taxadilno midaas electronigana dad baa hadda yaqaano oo ku shaqaysto oo haddana iyagana ku shaqaysto labadii dhinacba insha allah inaan ilaalinaan xooga saaraynaa oo tanna xadgudub uusa ka imaanayo tanna xadgudub uusa ka imaanayo laakiin waxaa la diidiyaa keliya waxaa waaye lacagtaas keliya shaqaynaysa tan ma shaqaynaysa in soomaaliya taasaa xooga caqabad nagu aheed caqabad nagu aheed hadda insha allah waa laga gudbay dadka soomaaliyeed dadka meel kasta waxaan u sheegaynaa ee, waa nala soo eedeyn jir runtii maamulkeena naftirkeeda waa nala soo wacay meelo badan waa nalaga soo wacay warsee wax u diraan annagana waxaan diidaynin ganacsatada inaan caburino maadaama khasaare aan ognahay aan aan ognahay khasaarada ay galeen oo lacagihii xagga ay ka galeen aan ognahay magdhowna aanan sii karin oo ballanqaadna aanan samey karin ayaa marka yani aniga naftirkeena aan u gaagaasanayna aan u caburi weynay marka hadda insha allah ee, wadahadal dheer kadib aan wadahadalna waa aan heshiino marka ganacsatadii maamulkeed waa ishaaneen saasayna ku socotaa qoladaana howlahooda wadana qoladaana howleeda wadana nin walba ninkii rabana e d c u ku adeeganaa ninkii rabana shilin soomaaliya laakiin waxaan ilaalinana waaye shilin soomaaliya lama qaadan karo taasaan diidana shilin soomaaliya waa la qaadanaa shilin soomaaliga la qaadanayan waa kan hadda aan sheegay oo oo dhinacan koonfurta ka socdo waa kaasaa la qaadanaa kaasaan isku afgaranay lacagaha kalena insha allah ninkii haysto waxaan ku amarnay in gubihiisa uu uu uu dhigto aan laakiin lacagaha kale aan gud hadda waxaan kala ilaalinayna keliya sidaan kuu sheegaba ee, in lacagihii lacaga kale lagu dardaro meesha sadan dhibaata kale laga soo gartay taasaan diidan nahay marka lacagta yani annaga hadda reer hiiraan dalacag kasbay u yaqaanaan inay jaarsatay u yaqaanaan annaga saarsaba dhaheen meelay ka socotaa dowlad kalaa iskale shacabaa samaystay ayaga waa u socotaa lacagtooda ma caynayno waxba ka sheegayno laakiin deegaanada hiiraan lacagta laga qaadanaayo oo maamulkuna og yahay ganacsatadana hadda aan ku ashiini waa lacagtaan dhinacan soo jirta waa aad yadaa umaasan